asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal habeen wanaagsan dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saac raadiha dalsane magaalada muqdisho
shacabkan daalan ee diiftu ka muuqato oo u soo dulqaatay dagaaladii sukeeye iyo daruufihii la soo maray weli samir madaayine dulqaad baa u daris
dagaaladii sokeeye iyo damdamtii daryankii rasaastii wixii dhiig daatay daalin wuxuu duhur cad shacabkan kala dilaalay ee uu qalbiyadooda kala dilay weli samir ma daayine shacabkani dulqaad waa u daris danta guud hogaamiye daneeyo oo daalinku laaluushin oo daneeyo danaha shacabka oo dembi aan ka gelin dadweynaha oo derbiyada colaada dumin kara daacadnimo iyo dadaal doorkiisu yahay dooqa shacabka kaas weeye daa'imow allow digsoosi
maqal wanaagsan saaxiibayaal habeen wanaagsan waa habeenimo talaadaha taariikhdan waxay ku beegan tahay sidda bisha maarso laba kun labaiyo labaatan idaacadda qodobada caawa aan kuga heln waxaa qayb ka noqon doona dagaal u dhexeeya maleeshiyaad hubeysan iyo madaxtooyada ama ilaalada madaxtooyada maamulka hirshabeelle oo maanta ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ah maleeshiyadaas oo la sheegay inay ilaalo u hayaan qaar ka tirsan musharaxiin doonaysa kuraasta golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya ayaa maanta dagaalka saare kala duwan dheliyay halkaas ku dhex maray dagaalkaasi ayaana waxaa la sheegay inuu salku ka hayo khilaaf u dhexeeya madaxweynaha iyo markaasi ku-xigeenkiisa yuusuf dabageed haddaba dagaalkaasi kadib caawa xaaladda magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waa siiyey
xaalka guud ee lamagalaya marka la eego ha tanaafada hadlay waa mid isi qarsan oo ciidamadii difaaca ay furigdaan shacabka agagaarka xaafadaha iyo sidoo kale goobtaasi ka agdhow baqdin weyn ayay muujinayaan
barnaamijka barnaamijka wareega ayaa caawa ku egeysan doontaan saxbal wararka ugu dambeeyey ee markaas dagaalkaasi maanta magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ka dhacay qodobada kale waxaa qaybka barnaamijkeena caawanka ugu soo gudi doonaa saaxiibayaal wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bille ayaa sharaxaad deega ka bixiyey shirka sanadlaha ee soomaaliya iyo heedaha dhaqaalaha adduunka oo socday laba toddobaad loogana hadlayay hanaanka dib u habeynta maamulka maaliyadda soomaaliya iyo horumarka laga sameeyey oo lasoo gebagabeeyey caawa ayaad maqli doontaan qodobadana kale waxaa qayb ka ah munaasabad lagu weyneynaya xuska maalinta markaasi haweenka soomaaliyeed sideedda maarso oo maanta lagu qabtay muqdisho mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ka qayb galay iyo marwada koowaad ee dalka nuxurka kubadda ee jilisay iyo dhinacyada ka qayb galayaan idinsoo gudbi doonaa saaxiibyaal caqabadaha haweenka ay wajahayaan iyo arrimo kale oo ku saabsan sidoo kale waxaad maqli doontaan wuxuuna farmaajo oo dalka dib ugu soo laabtay kadib safar uu ku joogay dalkaasi qatar qodobada kale waxaa qayb ka ah barnaamijkeena aan kugu haynaa saaxiibyaal markaas musharaxa madaxweynaha maamulka somalilan cabdiraxmaan cirar gudoomiyaha xisbiga wadani ee maamulkaas ayaa si kula uga hadlay hadal ka sugeeyey madaxweynaha maamulka somalilan muuse bihi cabdi qodobadaasi wuxuu soo kordhacaa ayd noqon doontaan saaxiibayaal axmed jaaji ayaa farsameynaya kusoo dhawaada mar kale
soomaaliyay waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalag inoo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo duunyadu luminay dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanuu joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa do kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodu innaga issullaynay ajnabi uma dacwooneene hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo dii
ku bilaabanaa wararka halkaasi laga helayo waxay sheegayaan dagaalka khaarijiisay oo maanta halkaa ka dhacay dagaalka ayaa la sheegay inuu u dhexeeyo ciidamada ciidalada ka ah murtooda maamulka hirshabelle ee gaara magaalada beledweyne iyo ciidamo kale oo maleeshiyaad ah inkastoo warar qaar ay sheegayeen in ciidamada maleeshiyaadka ay ka cadhaysan yihiin kursiga nogolaha shacabka baarlamaanka oo si la sheegay loo xeereyo shaksi gaar kursigaas waxa uu yahay kursigiisa hoob dhibiyo toban waxaana la sheegayaa in ay ka dhalatay xiisadu waxaana dagaalkaas uu dhacay sida wararka lagahaya afaaf hore ee xarunta lama ama looga armiyey maamulka gobolka hiiraan waxa ay wararka intaasi ay kusii darayaan in hal askari ku dhintay halka laba kalna ay ku dhaawacmeen lama xaqiijin khasaaraha rasmiga ee dagaalkaasi ka dhashay iyo maamulka oo weli aan faahfaahin ka bixin ciidaha ammaanka ee galada beledweyne xarunta gobolka hiiraan waxaa kale markii loo eego khilaafka dagaalka ama xubintaas ayaa markaas soo kokoraysa dhinacyada kale ee ugu sareeya maamulka hirshabelle madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa islobageed iyo cali guudaawe oo markaas murun soo kala dhex galay oo la xira aasta kow iyo tobanka ee magaalada beledweyne ee la shaaciyey in shakhsiyaad loo xiro iyo in markaasi aada loogu tartamo oo kuraasta markaa la xiro madaxweynaha ayaa la sheegay inuu doonayo in sitimo kuraasta loogu tartamo halka ku-xigeenkiisana markaasi isagana uu ku dooday in musharaxiinta loo xiro taa ayaana sababtay xiisadda iyo markaasi dhaqdhaqaaqa ciidan ee iska soo horjeeda ka socda magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan in halkaasi ay ku sugeen siyaasiinta ugu miisaanka culus ee gobolka hiiraan ka soo jeeda haddaba wararkii ugu dambeeyey dagaalka maantaakaas ka dhacay ee khasaaraha kala duwan ee ka dhashay waxaa qadka telefoonka aanu kala xirnay wariheenna beledweyne muusaf alcadow aan mar kalan weydiinay bal jabiga maanta sida uu ahaa kadib dagaalka iyo xaaladaha caawa ee maanta dagaalka sida ay bilowday cid markaasi bilowday wariyahan cabdijiid cabdullahi dahra ayuuna ugu warmay codka telefoonka
umahadsan tahay magaalada beledweyne gaar ahaan xarunta ciidamada ee lamagalaay halkaas ay ku sugeen madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabelle yuusuf axmed agar dabageed halkaas waxaa ka bilaabatay xabad oo ilaa haatan aanan la aqoonin cidda bilowday iyo sidoo kale cidda u dhexayso waxaa la hurinayaa inay jiraan laba ciidan oo difaacin ku kala jiro oo aanan la aqoonin cidda markaasi kala hogaaminayso arrintan ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli maamul goboleedka hirshabelle gaar ahaan guddiga doorashooyinka ay habeennimadii xalay ahayd ay shaaciyeen ilaa saddex kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya deegaan doorashadooduna ay tahay magaalada beledweyne xalay ilaa maanta waxaa jira cabasho fara badan oo ka imaanaysa qaar ka mid a beelaha oo ku saabsan hanaanka loo maray soo xirista ergada iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka ee kuraasta qaarkood magaalada beledweyne xalay bartamaha magaalada beledweyne gaar ahaan agagaarka saldhigga booliiska magaalada beledweyne waxaa xertay markaasi ciidamo markaasi maleeshiyadaleeda kuwaas oo ka cadanaya guraastooda golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya taasoo ay sheegeen in loo xiray mid ka mid a kuraastaasi siyaasiyiin sida ay sheegaan
waa gartee marka hadda ma ciidamo ka tirsan dowladda mise waa maleeshiyaad kuwa hadda dagaalamaya ilaa haatan cabdi waxay lama sheegi karo cidday yihiin laakiin ciidamadan waa ciidamo ku wada sugan gudaha lamagalaay waxaa jira khasaare lasoo warinayo oo u badan dhaawac oo soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay lamagalaay ciidamo fara badan ayaa ku sugan kuwaasoo ay kala wataan qaar ka mid a musharaxiinta iyo sidoo kale siyaasiyiinta kala duwan ee ku sugan magaalada beledweyne kuwaasoo markaasi u hanqal taagaya doorashada golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya oo taalla magaalada beledweyne
waa gartay kuraasta taallo durbaba beledweyn khilaaf ayaa lasoo warinayaa inuu sidoo kale jiro khilaaf u dhexeeyo madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa arrintaas saameynteeda ma ka muuqataa beledweyn
cabdixiid aad baa looga dareemayaa marka laga soo bilaabo shalay gelinkii dambe xalay ilaa saak hore magaalada beledweyne waxaa laga dareemayay khilaafka u dhexeeya madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guudlaawe xuseen iyo ku-xigeenkiisa yuusuf axmed agar dabageed taasoo salka ku haysa doorashada golaha shacabka madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle ayaa waxaa la sheegay inuu dalbaday in la xiro kuraasta qaarkood oo uu sheegay in muhiim ay tahay in loo xiro siyaasiyiinta halka madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaawi xuseen oo arrintaas ka diidmiiday sidoo kalena uu sheegay in kuraastay muhiim ay tahay in la furo siyaasiyiintuna ay galaan tarta furan
waa gartay inkastoo mustafa haddii sheegtay inay xabaddu qabowday marka hadda xaalka waa sidee
xaalka guud ee lamagalaaya marka la eego haatan aan kula hadlay waa mid ishi qasan oo ciidamadii difaacayay kufuri jiraan shacabka agaarka xaafadaha iyo sidoo kale goostaasi ka egdhow baqdin weyn ayay muujinayaan inkastoo aanan la ogeyn cidda rasmiga ee xabadan ee u dhexayso maadaama sida la ogsoon yahay ciidamo fara badan oo musharaxiinta iyo sidoo kale siyaasiyiinta iyo kuwii dowladda iyo kuwa booliiska hirshabeellada ay halkaasi ay kuwada sugan yihiin lama sheegi kara cidda rasmiga ee xabadda ee u dhexayso balse cabsi fara badan baa jirta cabdida
wuxuu ahaa wariyaha magaalada beledweyne mustafa cali caddo uu wararkii ugu dambeeyey markaas magaalada beledweyne iyo dagaalkii maanta halkaa ka dhacay inoogu warbixinayay wixii kusoo kordhana in barnaamijka wareegii kugu jirno ayaan idiin soo gudbi doonaa qodobada hordhac barnaamijka wareegiga aad kusoo maqasheen ayaa iyo kusii soconaynaa markan wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya dr cabdiraxmaan ducaale beele ayaa sharaxaad ka bixiyey shirka sanadlaha ee soomaaliya iyo hay-adaha dhaqaalaha adduunka oo socday laba toddobaad loogana hadlayay ammaanka dib u habeynta maamulka maaliyadda soomaaliya iyo horumarka laga sameeyey oo lasoo gabagabay shirka udaxdiisa ku qabtay ayuuna markaa ku faahfaahiyey bismillahi raxmaan iraxiim waxaan idinka salaamayaa ummadda soomaaliyeed ee halkan naga daawanaysa maanta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sidii aan ka wada sheekaysanay maalintii labiyo labaatankii ama saddexiyo labaatankii bishiina dhaaftay labaad february waxaa noo socday shirkii aan lalahayn beesha caalamka oo ay hogaaminayso hay-adda lacagta adduunka dhinacaas hay-adda lacagta adduunka iyo baanka adduunka madax ka socota ayaa aan la shiraynay labayo labaatankii laga soo bilaabo bishiina dhaftay inaga xaggeenna shirarkiina waxaa hogaaminaya aniga wasaaradda maaliyadda wasaaradda qorsheynta bankiga dhexe wasaaradda batroolka wasaaradda isgaarsiinta hay-adaha ku shaqada la isgaarsiinta hay-adda la dagaalanka musuq maasuqa iyo hay-ado kale oo marba ciddii loo baahda ay ka imanaysa sidii aan idinka warramay maalintii hore inaan isku soo noqono bay hayd oo aan idinka warramo dhammaystirka shirkaas shalay oo bishii toddoba ahayd inoo soo dhammaaday ciidankiina waxaan waxaan rajeynaynaa riboort wanaagsan inuu ka soo baxo shirkaa waxaa lagu lafaguray wixii labiyo tobankii bilood eena dhaafay march laga soo bilaabo ilaa march tana maanta joogno waxay noo qabsoomay waxay noo qabsoomay macnaheedu waxa weeye waxyaalo badan oo adduunkaan kula heshiinay baa jira si aan adduunka ula falgalno oo ula tis qaadno oo ula tallaabo qaadno arrimaha waxaan maamulo gaar ahaan dhaqaalaha iyo iyo maaliyadda oo isku xidhan ayaa aan ku heshiinay waxyaalaha in la sameeyo waxaa ka mida waxyaalaha in la sameeyo ay tahay kharashaadka baxaya habkii loogu talagalay ma ku baxeen dakhliga dalka soo gelaya sidii loogu talagalay ma u soo galeen haddii aanay u soo gelinna maxaa sababay yani waxaa la baarbaarayaa aada loolaysku dultaagaya waxa weeye wixii bajetkii noogu jiray siday u baxeen wixii la doonaya soo galaan si u soo galeen shuruucdii loo baahnaa in la sameeyo oo kaabineetka laga ansixiyo golaha wasiirada oo dabeetana baarlamaanka la geeyo ee shuruudda inoo taalla ahayd ee aan ku heshiina halkay marayaan haddii la dhameeyey ma dhamaystirmin haddaan la dhamayna maxaa carqalada hoo jira ayaa laga hadlaya runtii waxaan ku dadaalaynaa waxa weeye dowladda inay xoogga saaraysa waxa weeye adduunka inaan kalsooni ka helo in qowlkeenu noqdo qowl rasmiya inuu noqdo oo wixii dad aan ku heshiinay ee ku kala tagnay maalinta xisaabtu timaada laysku yimaado ay noqoto wax sidii loogu talagalay loo qabto ama si ka wanaagsan loo qabto laba iyo laba laysku geeyey inay afar noqoto waana saddex noqonaynaa dabeetan oran meel saddex baan moodayna kanaan moodayna ya markaa mas-uuliyadda ugu horeysa ugu weyn beesha caalamka iyo la falgelkeeda waxa weeye dalkan in lagu kalsoonaado weerhkoodu inuu uu yahay mid lagu kalsoon yahay dowladdaa tidhi wax la qaata inay noqotay wey ya waxaa riboortkaasaa la keenay waa in riboortkii macna mid sameynay noqo marka annagaa diyaar u ah inaan imtixaanada gallo haddaanad imtixaana gelin oo aan madbaanad mid dhaafin adduunku kuguma kalsoonaanayo waa kalsoonida lafteeda aan ka rabno dowladdana ka rabto dadka soomaaliyeed ay ka rabto ayaa adduunkana laga raba dadka soomaaliyeed waxaa laga rabaa kalsooniya lacagtii la qaaday halkii ku baxday inay kalsooni ku qabaan inaan meesha meel lahayn lagu isticmaalay marka buuggaa furan bay soomaaliya tahay maanta buuggaa furan ee la doonayo inaan waxba qarsoonin waxaad garan kartaa afar iyo toban maalmood oo shir ah quwadda ay leedahay waad garan kartaa soomaaliya quwadda ay leedahay afar iyo toban maalmood oo shira oo toddobada aroornimo washington time halkanaa saddexda galabnimo ilaa toddobada habeennimo la shirayo oo buugaagta halkaa lasoo saarayo shaashadaa lasoo saarayo oo dabeetana laysla eegayo kani muxuu yahay kaasi muxuu yahay kaa maxasalo laysla eegayo waa waxa weye imtixaan weyn wey imtixaankaa waan soo dhaweynay maalin walba shirka anigaa ka qaybgelaya iyo wasaaradda iyo wasaaradaha kale shalaybu noosoo noo soo gunaanadmay riboortka ka soo baxana waad arki doontaanoo internetka la soo gelin doonaa annaguna haddii ilaaha yidhaahdo waan idin dulmari doonaa marka waktigeeda ay timaado waxaa markaa ka mida waxyaalaha la eegayo saarinkii soo sheegay bojecka iyo isticmaalkiisa kharashka iyo bixintiisa wixiina soo galaya iyo in waxaynaan aynu nidhin waan isticmaalanaa inaan isticmaalin wax aan hore loo loosii loosii ogeyn loosii odorosin in meesha lasoo geliyo ayaa kamid wax kaloo kamid ah shuruuc loo baahan yahay inay dalkan hagaan oo maaliyadda hogaamiyaan yaa ayaa iyagana loo baahan yahay in la sameeyo ma samayseen halkay marayaan waxayna kari weydaan mooyaane kari waaguna macnaheedu yahay de baarlamaanka haddaan fadhiisan waxa la fahmi kara wey laakiin kaabinetkiinu ma saxay haa warqadii ma loo qoray haa warqadii baarlamaanka ma loo diray haa iyagii baa sugaysa haa wax laysla garan karo ayay taasi noqonaysa marka waxaan kusoo gabagabaynaya waxaa weeye shirkaas si fiican buu u dhacay aad baan ugu faraxsannahay sida u dhacay waxaan ku rajan weynahay waxaan ku rajan weynahay in war wanaagsan kasoo kasoo bixi doono haddii ilaa yidhaahdo warkaasi markuu kasoo baxana insha allah tacaala waan idinka warrami doonaa waxaa kaloo layska waraystay waxaa weeye intaanan idin soo dhaafin waxyaalihii inagu soo kordhay oo corona virus ka mid yahay yosay dhaqaalihina u saamaysay abaaruhu ka mid yihiin faydanaadku ka mid yihiin fatahaadaha meelaha qaar ka dhacay ka dhacay ka mid yihiin muxuu haynaan muxuu haynaan iyo waxyaalaha kale ee lamida waxaa kaloo laga wada hadlay waxa weeye dhaqaalaha kororkiisa dakhliga kororkiisa wax ma iska dhimeen kharashka kororkiisa sidii loogu talagalay ma yahay wax waliba sidii loogu talagalay calaamaa yuron siay yidhahdaan ma ma aha wax iska kiin bedelay miyaa jira markaa aad baan ugu farxanay saaka inaan inaan idin siiyo muxuu ahaa inaan idinka warramo arrinta ayada waan isku soo noqon doonaa dadka soomaaliyeed waan idin salaamayaa kasheela baan idinka salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nabadiyo khayr baan isku ognahay soomaaliya noolaa
aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay bremier wallet aragtaya maxaad oran bremier wallet waa ablication cusub oo kuu keenay bremier bank faa'iidooyinka bremier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga bremier waa iska diiwaangelin karaan bremier wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play storeka ama app storeka shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysayo aan bishaare idinka wadnaaye bulshay naga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahayn ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeen oo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo rogay beeka hadda keentay korintaan beeka ahayn baro xofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihi ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonta postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha
waxaa soo gaaray soomaaliya tallaalka cusub ee covid sagaaliyo toban oo aan sugaynay horay waxaan u naqaanay in tallaalka looga hortegi karo xanuunnada ay ka mid yihiin dabaysha jadeecada iyo qaaxada waxaynu ognahay in tallaalladu ay joojiyaan faafidda xanuunnadaas sidoo kale tallaalka cusub ee covid sagaaliyo toban waxa uu ka hortegayaa cudurka covid sagaaliyo toban laakiin xasuusnow mar walba inaad kaalintaada qaadato si aad naftaada iyo qoyskaaga aad uga badbaadiso covid sagaaliyo toban oo fuli tallaabooyinka ka hortagga ah gacmahaaga u dhaq si wanaagsan oo joogto ah xidho afxidhka ka fogow dadka kale masaafo laba matir ah haddaad xanuun isku aragtana joog gurigaaga fariintan waxaa kuu soo gudbinaysa wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya
simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso oo suluugaan lahayn saaxib iga hoo salka waan dhigtay haye barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadar kuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaha u codayse
suuradaad fahmaysiiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subersayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirrada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyada abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida waddada maka almukarama kasoo horjeedka imigreshinka shaqaalaha suuqbacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahson ama
ama eber
شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar maango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimalana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwadii sariirta haddaan laga helin qanaaqo tabarta qaarkeedna hayn qamar maango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jidhkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar maango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaanka qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jidhka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkaddu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafaarintaas dheeryana telefoon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar maango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمدى
gabadhaha barnaamijka horeeyga wararka afar labaatanka saaraadi hadalsan ee magaalada muqdisho ayaa isoo xirnay saxibel madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo dowladda gudoomiyay ayaa maanta dalka dibka usoo laabto kadib dad farmaamo qaatay oo uu ku jooga dalkaas ee qatar halkaas uu kulmo kala duwan uu kula soo qaatay mas-uuliyiinta dalkaas qatar ee sariya madaxweynaha iyo gudoomiyay ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib safar shaqo maalmihii lasoo dhaafay uu ku joogay dalkaas qatar madaxweyne ayaa intii uu ku sugnaa dalkaas waxa uu kulmo kala duwan la qaatay amiirka dalkaas amiir bin xamed al thani dhinacyadu ay ku hadleen in wasirka mashaariicda horumarineed ee dowladda qatar iyo kooda soomaaliya iyo dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha oo muhiim u ah soo qabashada dhaqaalaha guud ee dalka isu socodka idaacadaha iyo dadweynaha horumarka waxbarashada hoose dhexe ee soomaaliya iyo dib u dhista ciidanka qalabka sida sidoo kale diblomaasiyiinta soomaaliyeed ee madaxweynaha ku welinaya safarka iyo dhiguda qatar ayaa wasiir ula fukuray ayaha markaasi ee u maran dhalka xiriirka laba dal iyo danaha wasiirka ah ee ku aadan xasuumida iyo horumarka gobolka si loo sii xoojiyo iskaashiga mugga weyn ee ka dhexeeya soomaaliya iyo dalkaasi qatar dhinaca kalena saxbel munaasabad maanta lagu xuseeyey maalinta caalamiga ee soomaaliyeed ee haweenka dib maarso oo lagu qabtay magaalada muqdisho mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya ayaan ka qayb galay waxaana soo qaban qaabisay munaasabadaas wasaaradda haweenka xukuumasaanka wasiir xaniif xaabse ee wasiir ka tahay wasiirka gaashaandhigga soomaaliya muqaadir maxamed nuur iyo sidoo kale taliyaha ciidamada booliiska soomaaliya janaal cabdi xasan maxamed xijaar marwada koowaad ee dalka zaynab cabdi macalin ayaana ka qayb galay iyo dadweyne kale oo shacabka soomaaliyeed ah haddaba waxaa munaasabadaasi lagu weyninaya maalinta haweenka soomaaliyeed ee sideeda maarso ee maanta lagu qabtay muqdisho qodbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeesay kubadda koowaad ee dalka madaxweyne zaynab cabdi macalin oo markaasi ka sheekaysay ama la wadaagtayba fariin ku saabsan xoojinta doorka ay ku leeyihiin dibudhiska dowladnimada adkeynta midnimada dowladda heshiisiinta iyo horumarka dhaqaalaha waddanka
waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat salaan kadib waxaan guud ahaan haweenka soomaaliyeed ugu hambalyeynayaa munaasabadda xilka maalinta haweenka ee sideeda maarta maalintan waa maalin muhiimad weyn inoo leh haddaan nahay haween weynaha adduunka si gaar ah haweenka soomaaliyeed waana maalin la xiso lana soo bandhigo doorka muhiimka ah ay dumarku ay kaga jiraan nolosha aadanaha sidaa ogtiin sheegtay hadaa xaliimo gudoomiyahena dhaxalkii gabdhaha mid kastoo soo istaag wuxuu yidhahdaa labdhabarki labdhabarki adduunka waxaa laga nooyaa waa laka dheer laakiin nimanka ugu dara inay jabiyaan laakiin ma jabi karaan labka jiskayaalaa ku jiro oo saas iskugu xirxiran jiskayaalaa saa iskugu xirxiran jiskaha doo qalloocdo xitaa lama soco karo haddii aan waxyar qaloocano wax dhaqaaqay mala adduunka marka dumarka awoodaan waa diskaha isku haayo labta dheer waxaan munaasabadan awgeed dhiirigelin iyo boogaanin u dirayaa hooyada soomaaliyeed ee xoolaha raacaysa miyiga fog ee u xanaanayso lafdhabarta dhaqaalaha dalkeenna waa halkaana fidhnaa dadaa xoolo raacayo oo dhaqaalaha waddanka ka fakaraayo ogaada oo xoolaha la jira hadda waxaan dhiirigelin u dirayaa hooyada soomaaliyeed ee hadda u taagan beerfalidda si ay u soo saarto dalagyada ay nuquudan lahayd midaa saacadaan halkaan fadhino beeraha dhex taagan oo beeraha falayso waxaan halkaan dhiirigelin iyo boogaado uga dirayaa hooyooyinka soomaaliyeed ee hadda fadhiya dariiqyada magaalooyinka dalka kuwaasoo halganka ugu jira inay soo saaraan hogaamiyaashii dariica nin kastoo hogaamiye noqday oo ayaa soo saarta hooyo walba waxay jeceshahay wiilkeeda hadda kooraa sheegay inuu dhaktar noqdo madaxweyne noqdo ee- ee- ee wadaad noqdo diinta faafiyo hooyo walbaa ku hamiso dadaalaysaa sida ay usoo saari lahayd wiil iyo gabar soomaaliyeed oo anfaca dalka iyo dalkeenna waxaan leeyahay dhammaan waxaa tihi halgamayaal la- oo mug leh ugu jiraan bulshadeena waxaa hubaal ah in haweenka soomaaliyeed ay yihiin lafdhabarka bulshadeena sida inagu nimanku sheegeenba lafdhabarkaas ma- maba laga tagaba laga soo bilaabo waktigii xornimada dalkeenna iyo ka horba haweenka soomaaliyeed waxay ay udubdhaxaad u ahaayeen halgamadii kala duwanaa ee aanu soo galnay marka ay dagaalada soqooye ka dhaceen dalkeena mar walba ku celceliyaa waxaa idhahdaa gabdhaha soomaaliyeed marka dagaalka soqooye dhacay gabdhaha dibadda joogo oo anigu ka mid ahay waxaan dhahay wasiir waxaan ka tirsanayn ama aabanahaba wasaaradda arrimaha dibadda because wax walbo oo laga cunaayo wadanka oo dhaqaala ha noqoto ama walaa usoo dir ama deriska usoo dir gabaraa soo diraysa gabdhaha dalka joogana waxay ahaayeen oo darqiida fadhiya wasaaradda arrimaha gudaha marka wasaaradahan oo hadda oo- oo ay dowladuhu sheeganayaan ama ha noqoto arrimo dibadeed ama ha noqoto arrimo gudeed ama caafimaad ilaahayaa waxaan hoo siibaa najar howlaha guud ilaahana baro si aqalada loo dhiso waa haybad ilaahayna siiyey marka wasaarad walba hooyo kasoo codsiisa aas aaskeeda hooyada soomaaliyeed hooyooyinka soomaaliyeed weeye kuwa u guntaday oo cadceedda iyo boodhka u taagan sida ay derbiga daberi lahaayeen nolol maalmeedka qoysaskooda hooyooyinka soomaaliyeed ee geeya- geesiyaasha ah geesinimo waa dhaafeen wallahi geesiyaasha ah kuwa ubadkooda ku koriyey agoonnimo iyo- iyo iyo danyarnimo iyaga oo ka saaray jaamacadaha adduunka kuwa ugu fiican ciyaal badan oo wadankiisa dagaal ku sokeeyo jaamacadaha lagu wada soo saaro takhaatiir wada oo qaar turki kusoo wada adko camal oga soo baxa sidoo kale waxaa xaqiiq ah la isla wada qirsan yahay in haweenka soomaaliyeed ay door lixaad leh qaateen dowladkistii dalkeena iyo sidii uu qarankeena dib ugu cagu istaagi lahaa dowladdan hadda lagu faanaya gabdhaha kusoo shaqeeya halgankaas adag ee ay haweenka soomaaliyeed ugu jireen dowlad dhiska iyo badbaadinta dalka iyo dalka soomaaliyeed waxaa barbar socda daruufaha adag ee ay la kulmaan haweenka duruufahaas oo ay ugu horeeyaan xuquuqa jinsiga waa qoondada haweenka nambar one ilaa ka ah. marka taasa markaan dhameeyaan marka hadli rabaa qoondada haweenka kufsiga gudniinka fircooniga iyo daryeel la-aanta caafimaad dhibaatooyinkaas ay la kulmaan haweenka marna kama hor istaagaan doorkooda muhiimka ah ay bulshadooda ugu jiraan hase kamarwa ahaan waxaan dadaal xoogan ku bixiyey sidii aan wax uga qaban lahaa caqabadaha haysta haweenka soomaaliyeed anigoo garabka helayo gabdhaha walaalahe ah ee soomaaliyeed sanadihii koobnaa ee ay ay- ee ay aasaasneed hay-adda saynam samafalka saynam cali foundation waxaan dadaal xooga ku bixinay wax ka qabashada baahiyaha kala duwan ee qabato bulshadeena si gaara ah baahiyada caafimaad haysata haweenka iyo dhallaanka soomaaliyeed waxaanu xarumo caafimaad oo lagu adeego hooyadii dhallaanka ka hirgeliyey qaar ka mid ah gobolada dalka sida magaalada baraawe gobolka shabeellada hoose magaalada hobyo gobolka mudug iyo laba xarumood oo gobolka banaadir ah aadi wey gabadha ugu horreysay shalay kun dhalatay xamar kuwa ka dhisay sayli baa loo bixiyey madaxaana furan iyo xarumo ku yaala gobolada sool iyo sanaag oo aanu ka qayb qaadanay hirgelintooda meelaha aan gacantu gaarin waa inay gacantaadu gaartaa waxaa kale oo aanu adeegyo caafimaad oo indhafiiqis ah u fidinay muwaawid- muwaadiniinta danta yar oo ay haystaan dhibaatooyin caafimaad oo dhanka aragga ah sidoo kale waan waxaanu u qabanay gaadiidka caawiyaha socodka waa kuraasta oo wiiljeerada ugu deeqnay qaar ka mid ah naafada soomaaliyeed een, waxaan rajaynaynaa inaan sii laba jabaarno dadaaladaas wax lagu qabanayo shacabka soomaaliyeed haddii aynu nahay haweenka soomaali waxaana laga doonayaa inaan midoowno oo ha noqono marba waa waa idhahdaa midnimadu waa muqadas gabar haween dhalinyaro noocan tahaa dumar oo dhan maxaafid adiga danta waxaa u noqotay maxaafid danta gabdhaha mucaarad waxaa u noqotay danta gabdhaha qofkaa danta gabdhaha ka shaqaynayay mucaarad qofkaan dantaada wato la jir because danta gabdhuhu ka shaqeeya laakiin inaad gabdhuhu isfaquuqaan oo tiraa anigu halkaana jira anigu halkaana jira qofkaan muxuu kaaga shaqeeya adiga danta gabdhaha ma ku shaqeeya aabbaha ma ahaday dan gabdhaa ma ku shaqaynay waxba kuuma ah marka always ha lagu midoobo danta guud oo maxaa gabdhaha dal u ah maxaa dal u ah gabadha jagada kugu sarrayso aday ku matele beri haddaa kursi ka dhigto ee ka dhigato gabar kalaa qabanaya waxaa gabdhaha soomaaliyeed ee ku biiray labada gole ee baarlamaanka idinku boorinayaa bishali gabdhaha labada aqal waa muqadas waa muqadas qoondaha weela ku fadhidaa gabadh intu qabiilkeeda shira dheheen taal kursi aan kubeynaa wallaahi ma jirin beer iyo farabaa lagu qaaday inta ku qaadato inkastoo dad badan oo culus culus ay sanadkan baarlamaan ka baxeen yaa ay ka baxeen waa jeclaan leh inaan beddelkooda helno marka matala oo dhab ah aada noqotaan kuwa u qareema dhab ah oo noqdaan kuwa u qareema haweenka soomaaliyeed waxaa ku soo baxdaan waa qoondada dumarka iyo matalaada haweenka soomaaliyeed oo dhan waajibkaas ayaa ada saaran gabdhaha gabdhaha gabdhaha annaga adinkaa laga mas-uul ah annaga adinkaa laga mas-uul ah qoondada haweenka qabiilkuma siin qoondada haweenka gaalada loo dacwoodaa waxaa leeyahay hana siiya gaalamaana dhashay annaga gaalada loo dacwoodaa hana siiyo waa inaan xoog ku raadsanaa waa inaan aqoon ku raadsanaa waa inaan karti ku raadsanaa sida aan la wada socono waxaa dalka ka jiro abaaro baahsan waxaan ugu faa'iidaysanayaa arrintaan maalinta weyn inaan baaq u jeediyo haweenweynaha soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadda meel kale meel kastay joogaan abaarta dalka ka jirta ee saameynta ku yeeshay dadkeena danta yarta ah waxaan halkaan kaga baaqayaa inaan u istaagno sida aan isu kaashan lahayn sidii aan weligeenba gacmaha isku qabsan jirnay kuwa dalka jooga iyo kuwa dibadda jooga sida aan ognahay dhibaato haddii ay dhacdo waxaan nahay kuwa aan u kala harin soomaalidu waa dad goba dhibaato looma kala harin dibad joog aan guda joog walaalaa lagu yaha dhibaatada laakiin nimankaa cadow lagu eh wadada haween ugu dambeyn waxaan halkaan boogaadin iyo duco ugu jeedinayaa gabar walbo gabar walba oo soomaaliyeed oo ka qayb qaadatay halganka lagu horumarinayo hooyada iyo dhallaanka soomaaliyeed dowladnimada iyo horumarinta gabar kasta waa mahadsantahay waa mahadad saakala laakiin markaad gabar wax lagu horumarinaa u qaadatay iyo dhib iyo gurigaagaad ku qabatay gabar soomaali qofka u qabtay naftiisa u qabtay waxaan kaloo u mahad celinaa walaashay xaniifa wasiiradda iyo iyo gurubkeeda oo wasaaradda sida wanaagsaneed oo sharaf kale iyo xalbadan usoo abaabuleen aad ayay u mahadsan yihiin waana door looga baahnaay because wasaaradda haweenka waa hor nimaadnaa waa hoos nimaadnaa waa kor nimaadnaa dhinacyadaan ka taaganahay waxay u taagan yihiin waa haween marka waxaan rabaa su-aasheeda inaan kusoo gabagabeeyo annaga gabdhaha baarlamaanka waxaan ka rabnaa laba wal batuula shalay anigu waa ballanay waa kulanay qoondada haweenka aan weydiiyey inta hadda tirada noogu jirto labaatan iyo afar bercentage aan qabnay hadda waxaan qabnaa boqolkiiba labaatan siday batuule ii sheegtay markama qodna faa noole wixii horaa haysanaa wax ka dhaceen saada ayay batuulo qiyaasnana kuwalema ay gabdho kale soo socdaan amar ilaahay kuma diri marka waxaan rabnaa haddii tuwane foolka noo buuxsamana weel and good lixdanka kale saan ku raasanaynaa idiin sheegaa horta sandaladda ilaaha baxsha haddii uu madaxweynuhu soo noqdo oo ilaaha yidhaahdo oo ilaahay kusoo celiyo kursiga aniga saylabahari iyo gabdhaha xildhibaanada baarlamaanka waxaan ka rabaa in la shaqeeyo oo eh tirada naga dhiman percentageka inaan ku buuxsano wasaaradaha golaha wasiirada safaaradaha hal gabad laba miyaa hadda gabdhe maaa safaarada joogaan yaa anbalna waa bal ilaahay laakiin waxaan dabagaab u gashanaa gabdhe inay safaaradaha la yidhaha war gabdhaha safaaradii qaatay golaha wasiirada ay kusoo bataan wasaaradaha ciidamada qalabka sido ay hogaamiyaal ay ka noqdaan sida hadda gabadhaan oo taliyaha magaceed muxuu ahay sakiya oo kale hadda kuara waxaan tiri jabuuti waxaa la socota faangiriya malaynaa xafladay noo dhigeen waxaa la soo safay inta gabar oo dowladda guudda u shaqaysa waa ku taanaya gabdhahooda waxaa la yidhi gabdhahan tan xaggaasay madax ka tahay tan halkaasay madax ka tahay tan waxaanay qabataa tan waa wasiir intaa waa wasiir intaa xildhibaano maaqa wasiira qabtida saddex la ii sheegay maaqa sooriya ku sideeda qabnay waxaana taliya ku xogaan ciidan booliis baa qabtay maya tii milatadina waa soo xirtaa marka annaga ahamiy- ahamiyadeenu waxay tahay inaan ku fakarno inaan cabaadno maaha waxaynu xoogaa ku raadsanaynaa xoog iyo muruq oo weliba
dhinaca kale gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka ee madaxa banaan ee doorashooyinka xaliimo shaac ibraahim xalim meri oo munaasabadda dib maarta ka hadlaysa ayaa sheegtay in markaas haweenku ay door muuqda ay ka qaataan arrimaha doorashooyinka iyo horumarka guud dalka waxaana markaas ay ugu hambaleysay haweenka soomaaliyeed maanta munaasabadda dib maarso
maalintan horta waa maalin qaali ah iskama imaanin sideeda maars oo dhahaayo Ee, waxay ku timid ee ku baxday haween ay u badnaayeen yurub oo isugu yimid copenhagen sideedii maarso waxay u qaateen maalinta haweenka inay noqoto weliba waxaa soo jeedisay naagi jarmal aheyd oo madax ka aheyd xafiiska een, een, een, xisbiga een, democratic party la dhaho social democratic party la dhaho aa soo jeedisay sababtay usoo qaadatana waxay ahayd sideedii maarso laba kun iyo toddoba iyo tobankii aa haween warshada ka shaqeeya oo raash ah aa la canaaday oo shaqadii lagu canaaday oo ninkii ayadoo isku shaqo qabanaya ayadiina wax yar loo tuuray ninkiina wax fiican la siiyey shaqadii ay ka fadhiisteen marka shaqadii markay ka fadhiisteenna waa la ogaaday culayska ay lahaayeen maalintaas ay shaqada ka fadhiisteen ay xuquuqdooda u doodeen maalintaasay la magac baxday oo oo- oo loo qaaday maanta marka een, adduunka adduunka oo dhan waa looga dabaaldegooyaa Een, hal ku dhega lagu shaqaynaana waxaa waaye laba kun iyo haddaan soo qaad kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo lixdii markay haweenku isu yimaadeen waxaa la go-aansaday sanad kasta in halku dheg la sameeyo sanadkii ugu horreeyay waxaa la sameeyey halku dhega raadinta horumarka iyo la dagaalanka dib u dhaca ee haweenka in la xasuustana wixii horumar ahaa la gaaray lana sameeyo qorshihii looga bixi lahaa wixii xumaa kaasuu ahaa halkudhegi maanta muxuu u yahay adduunka adduunku wuxuu u yahay in la baabi'iyo eexa- eexa- eexashaga in nimanka loo eexdo naagahana laga tago eexashadaas in la baabi'iyo ama in naagaha loo hiliyo oo nimanka laga eexdo inaysan dhicin oo la wada baabi'iyo taas waaye adduunka maanta waxa ka jirta oo oo la dhaho muxuu ahay break the bias laakiinse annaga waxaa nooga weyn maanta abaaraha iyo dhibaatada na haysato marka waxaan leenahay waa maalintaan la dilidaynay ma aha aan kaalmaynayno dadka abaaraha haysta maxaa yeelay sanad kasta haddaan kaalmo leh ku jirno iyo lacag aruuris oo sanad kastana ay abaarta imaanayso dhibaatada way nagu soo badaneen halkudhageenna inuu noqonsaa uga baxnaa abaarahan in laga shaqeeyo waayo sidii looga bixi lahaa abaarahan maxaa annaga keliya east africa etoobiya iyo soomaaliya iyo dhankan maxaa ku koobay maalin ilaaha keenay sanad kasta abaaraha oo adduunkii kale uu uga baxay waa inaa haweenku marka ay ka shaqeeyaan wasaaradda qorsheynta dhaqaalaha ay keento la fiiriyo een, dhaqaalo kale aan raadino sidaan abaaraha uga bixin sidaan biyahan roobka noo daa ee tirada badan ee intaas kumaan kun mitir kuubi eh, ee badda ku dhacaysa si aan u ceshadayna aan ka shaqeyno inaan ka fakerno waa si abaartan ay ay nooga ba'do maanta annaga waxaan la yidhi guulihii la gaaray ha loo dabaaldego ku wixii kalena ha loo qorshaysto oo dhibaatasna marka abaarahana aan saas ugu qorshaysano guuliha la gaaro u dabaaldegaydana waxaa ugu horeeya kun iyo sagaal boqol iyo konton iyo lixdii sharcigii doorashada ee soo baxay wuxuu dhahayay haweenaydu ma codayn karto naagta ma codayn karto labaatan kow sano qofkii labaatan kow sanona qofkii jiro ma codayn karo oo waayar yahay haweenka soomaaliyeed doorashadii ugu horreysayna aysan codaynin laakiin annaga hooyooyinkeena gabdho badan oo halkaan fadhiyana ee ayeeyooyinkooda yihiin dadaalka ee maalintaas bilaabeen sharcigii ku xiga waxay ku dhigeen in haweenku codayn karaan dadaalkaasay soo sameeyeen annaga maxaana laga rabaa hadda waxaan sameynay inaan inaan codayno iska dhaafo oo ayagu ay noo soo goban aareen in aan aan ka mid noqonay golihii sharci jidajinta ama ha yaraata ama ha badnaatee tallaabadaasaan qaadnay tallaabada ku xigta iyo waxaa kaloo la qaaday tallaabo golaha golo- golaha wasiirada aan uga qayb galno oo adliist aan soo dhaweyno meesha wax lagu go-aaminaya aan iman maxaana laga rabaa hadda inaan ka shaqeyno sidaa hogaaminta uga qayb qaadan lahayd toddobada nin oo fadhiisanayso oo maalin kasta go-aanka beentaa noo gaaraya haddana ayaga isku dhaqaayaan inaan dhexdooda fadhiisanno waa inaan ka shaqeyno taas in laga taas in laga shaqeeyo waa waxa waaye inaan dhaqaalaha ka shaqeyno ma ahan inaan maalin kasta qoondo raadino qoondoy qoondoy qoondoy hanala siiyo war waxaan waxaan leenahay waa nalama sinahay sharci aan sanka ka gelino baarlamaanka soo socda oo ka hadlaya haweenka ama dhahaayo boqolkiiba soddon ay leeyihiin keligoodaaan ku tartamayo ama dhahaayo intaasoo kursi oo kayd ah haweenka iskale cid kaloo ka hadli tartamada sharci dhahaya haddaanaan soo saarin oo aanaan baarlamaanka ka saxiixin weligeed saaran jiro inkastoo sharci dhanba aan la qaadanin oo haddana nin kasta dantiisa uu jaarka kala soo baxo wuxuu raba wax iska celiyo jirin inaan iska celino oo dhahno sharcigu ha shaqeeyo runaan idiin sheegaa hadduu sharcigu shaqeeyo haweenku waa guuleysanayaan laakiin haddii sharciga jaarka la geliyo haweenku ma guuleysanayaan saa inaan ka shaqeyno waa waddankeena dastuurka iyo shuruucda ku xigtada inay inay shaqo galaan tan kaloon ka shaqeynayna waxaa soddonkaan intaan iska dayno gabdho xirfadayaala aan soo inaan ba- tababarno inay gabdho soo baxaan gabdho dhaqaalaha ka shaqeeya gabdho wiee muxuu ahay ka shaqeeya ah, di- diinta ka shaqeeya gabdho ka shaqeeya cadaaladda gabdho ka shaqeeya warshadaha gabdho ka shaqeeya xisaabaadka ah meel kasta oo laga shaqeeya in la yidhaahdo war gabadhaas aa u baahanahay meelay tartan markii la galo ee ayadu soo baxdo taasna inaan ka shaqeyno waa jaranjaro aan aan wax ku gaari karno ilaaha ilinkiisa waxaan ka rajaynaynaa dowlad cadaalad ah nidaam fiican taasoo shuruucda fulisa taasoo dhaqaalaha horumarisa taasoo dhista dowladnimada oo daadejisa dowladnimada taasoo noo keenta dowladaa keeni karta inaan dib u heshiisiin loo tago dab u heshiisiin in la iskugu tago arrimahaas oo dhanna haddaan haweenkeena isqabsano waa ku dadaalaynaa ayeeyooyinkii iyo hooyooyinkeen waa soo shaqeeyeen sharci la yidhi ma codayn karta haweenka ee gaarsiiya inay codeeyaan annakana shaqo adagaa nalaga raba maanta batuula waa waa ku calool dumoodasee u heshay lagu nalama dhagaysanayo ninkii soo istaaga hadda wasiir jaamac hadduu inta soo istaago u fiirsado haweenku waa lafdhabar waa kuwii wax qabtay waa kuwii kan sameeyey aa la dhahaa laakiin markay runta tahay iyo xisaabtanka waxba is- ma ma quuraan waxba ma quuraan waa wax ay hore u lahaayeen waxaa leedahayn si sahlan ma ku bixinaysa laakiin aqoon iyo kartiyaan ku bixinaynaa
wadaag saxbel weli barnaamijka awriga ee dhegeysanaysaan qodobo kala duwan ayaa inoo socda hase yeeshee markaan
fariinta nabadda iyo wada noolaanshaha si aan ugu noolaadno nolol nabad iyo farxad leh xataa dhibaatada dhexdeeda waxaan u baahannahay inaan maalin walba ereyga nabad uusan ka bixin qalbiyadeenna
way inoo furan tahay in nabadda iyo wada noolaanshaha aan ku raadinno si qarsoodi ah iyo si aan qarsoodi ahayn
waxaan u malaynayaa waxaad rabto iyo waxa aan dhammaanteen doonayno waa dareen nabadeed oo ka dhex iftiima bulshada
marka aan kitaabka ilaah dhigno bartanka dhammaan nolosheenna waxaan helaynaa farxad dheelitirnaan iyo nabad aan la macnayn karin weynigeeda soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday wasaaradda arrimaha gudaha ee galmudug iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka
eeg fariinta halkaas ayaan kaga gudbanaa aan kusii soconno qodobada aada hore usoo maqasheen hogaamiyaha xisbiga ah wadani ee mucaaradka ee somalilan ayaa waxa uu markaas ka hadlay hadal dhowaan kusoo yeeray madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi oo markaas uu kaga hadlayay arrimo ku saabsan doorashada kusoo wajahay maamulka somalilan madaxweynaha xisbiga wadani ee somalilan cabdiraxmaan ciro ayaa markaas ayaan daro ku tilmaamay in madaxweyne muuse biixi cabdi uu maamulo doorashooyinka la filayo in ay ka dhacaan golooyinka soo socda deegaan maamulka somalilan isaguna markaas siyaabo u kala duwan eedeymo ugu jeediyey madaxweyne muuse biixi cabdi
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده waxaan salaamayaa dhammaan shacbiga somalilan iyo saxaafadda madaxa bannaan ugu horrayn waxaan ilaahay ka baraya gacmahana hoos dhiganaynaa inuu ilaahay mid madar khayr qaba ina siiyo oo degdega abaartana inaga jebiyo waxaa kaloo ugu baaqaya xukuumadda inay wax ka qabato siciir bararka xadhkaha goostay ganacsatadana waxaa ugu baaqayaa inay dadkooda u tudhaan una naxariistaan shacbiga somalilan waxaan u sheegayaa in doorashadii madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan ku muddaysan tahay saddex iyo tobanka noofembar laba kun iyo labaiyo labaatan cid ku muransani ma jirto cid ku murmi kartaana ma jirto waxaa gelaya oo sharci ah saddexda xisbi qaran ee hadda jira doorashada madaxtooyada somalilan waa doorashada keliya ay u dhan yihiin xeerkii lagu maamuli lahaa farsamadii iyo miisaaniyaddii lagu hirgelin lahaa shacbiga somalilan waxaa kaloo ugu baaqaya inay si muglo oo waafi oo weyn ugu diyaargaroobaan diiwaangelinta codbixiyayaasha waxaa kaloo shacbiga somalilan meel kastay joogaan u baaqaya inay si weyn ugu diyaargaroobaan doorashada saddex iyo tobanka noofembar iyo isdiiwaangelinta oo iyaduna inoo bilaabi doonto bisha shanaad ee sanadkan waxaan si gaara ugu dardaarmaya taageerayaasha xisbiga waddani oo aan leeyahay si weyn u diyaargarooba labada doorasho ee kale doorashada axsaabta qaranka iyo ururada iyo doorashada golaha guurtidu way ka dambaynayaan ta madaxtooyada diiwaangelinta ururada waxaa loo raacayaa xeer nambar afar iyo toban laba kun iyo koob iyo toban ururada buuxiyo shuruudaha ee la siiyo liisan kumeel gaadha ee ururnimo ayaa la tartami doonaa axsaabta qaranka doorashada madaxtooyada kadib marka loo diyaariyo xeer lagu maamulo doorashadaas oo aan hadda jirin kala soo horraynta doorashooyinka ma aha arrin u taalla madaxweynaha arrin aniga ii taallana maaha arrin cid kale u taallana maaha xeerarka doorashooyinka iyo dastuurka qaranka ayaa loo raacayaa dhammaan doorashooyinkaas maamulka doorashooyinka waxaa iskale guddiga doorashooyinka qaranka ma jirto xisbiyo noqonaya ururo mana jirto ururo ka qaybgelaya doorashada madaxtooyada xisbiyada qaranku sida uu tilmaamayo xeer afar iyo toban laba kun iyo koob iyo toban waxay leeyihiin muddo jiritaan oo qaanuuniya oo ah toban sano cid awoodu leh inay hal maalin ka dhinto ma jirto sida aan looga dhimi karin maalmo muddada xileedka madaxweynaha oo ah shan sano markii u horreysay ee jamhuuriyadda somalilan laga qabto tartanka axdaabta iyo ururada maaha sannadkii laba kun iyo labaiyo toban anigu waxaan ka mid ahaa ururadii isdiiwaangeliyey waxaana isdiiwaangeliyey shan iyo toban urur waxaa shuruudihii buuxiyey shan urur axsaabta qaranka ee jirtay may noqon ururo waxaanay kala ahaayeen kulmiye ucid iyo udub xeerku waxa uu tilmaamayaa inay tartamayaan axsaab iyo ururo waxaa tartamay shan shan urur iyo laba xisbi iyadoo meesha uu ka baxay oo tartanka ka hadhay xisbigii udub ururada tartamay waxay la tartameen muuse biixi oo kulmiya faysal cali waraabe oo ucida ururadaana waxaa ka mid ahaa waddani oo anigu guddoomiye ka ahaa mujaaxid xasan ciise oo xaqsoor ka ahaa daktar gaboose iyo riyaraac oo ka socday ururka ummadda ismaaciil aadan cismaan ismaaciilyade oo guddoomiye ka ahaa dalsan xasan gaafaadhi oo rayska ahaa guddoomiye tartankaa shanta urur iyo labada xisbi waxaa ku guulaystay inay xisbiga u gudbaan xisbiga kulmiye xisbiga waddani xisbiga wicid waxaan kaloo shacbiga u bayaaminaya xeerka doorashooyinka guud ee jamhuuriyadda somalilan oo ah xeerka nambarkiisa la yidhaaho koob iyo sagaashan laba kun iyo labaatan oo uu madaxweyne muuse saxeexay dhaqanna geliyey uu qeexayo waxa loola jeedo doorasho qaran doorashooyinka qaranka xeerku wuxuu ku tilmaamay saddex doorasho oo keliya waxaanay kala yihiin doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka doorashada golaha wakiilada iyo doorashada golayaasha deegaanka ma jirto doorasho kale oo xeerjideeyey oo ay guddiga doorashooyinku qaban karaan
hagaag abdiraxmaan ciro iyo kaate ahaa gudoomiyaha xisbiga wadani iyo somalilan guud ahaan hatii ay u dambeeyey caw barnaamijka wareegi wararkaasa rabataanka saaraada dalsan magaalada muqdisho barnaamijkan heysay lagu kulmi doona sidaas nabadgelyo